أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu door karoon in ka badan soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan weero lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya taliska ciidanka saliibiyiinta maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay inay ka fikirayaan taageerada ay siiyaan kooxda ridada soomaaliya dowladda itoobiya ayaa guluf militari oo kadhan ah jabhadda t b l f ka bilowday gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya shil diyaaradeed oo sababay dhimashada ku dhowaad shan iyo toban qof ayaa ka dhacay daldhaca koonfurta ameerika munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay macadka qurduba iyo iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada ceelbuur ee wilaayadaasi xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayey ku dhowaad afartan arday oo ka qalinjebisay akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka safar kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan soddon askari oo murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadaq waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaallo culus oo shalay ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray duleedka deegaanka teedaan ee bariga wilaayada hiiraan iyadoona allah fadligiis dagaalkaasi khasaare culus lagu gaarsiiyey ee cadowga alla ah dhimashada murtadiinta ee dagaalkii shalay ayaa maraysa kow iyo toban murtad oo afar ka mid ah maalintii labaad meydadkoodu ay yaalaan goobihii shalay lagu dagaalamay sidoo kale waxaa dagaalkii shalay lagu dhaawacay laba iyo labaatan murtadiin ah oo toddoba iyo toban ka mid ah garaab tahay oo dhaawacyadoodu aad u liitaan sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka teedaan kusoo qalimaysteen gaari cabdibila ah oo uu saaran yahay qori dhashiika ah iyo saddex qoray oo ak forty seven ah idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa heshay magacyada saraakiisha iyo askarta murtadiinta ah ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaalkii shalay ka dhacay duleedka teedaan dhanka dhimashada murtadiinta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ah maxamuud cumar qaylow iyo murtad indhoy dhaawacyada murtadiinta waxaa ka mid ah xasan cilmi aadan madoobe waa sargaal xuseen faarax mahada goobihii shalay lagu dagaalamay waxaa maalintii labaad gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta iyadoona qaar ka mid ah maydadka murtadiinta ay weli daadsan yihiin goobihii lagu dagaalamay mahsanid saadaq dhanka kale teedaan dagaalo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maliishaadka murtadiinta ayaa xalay ka dhacay duleedka deegaankaasi waxaana lagu dilay sargaal murtad ah oo laba xdigla ah oo lagu magacaabi jiray ugaas waxaana lagu dhaawacay laba askari oo murtadiin ah dagaalkaasi waxaa lagu soo qanimaystay laba qori oo ay wateen murtadiinta dhanka kale faahfaahina waxay ka soo baxaysaa khasaare cadowga ku gaaray duqeyn habeen hore ku dhacday xero ku taalla gudaha degmada bulaburde dhimashada ayaa gaartay laba murtad iyo dhaawaca afar kale danka wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus oo saf ballaaran ah ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka ridada iyo ciidamada kufaarta burinta ay ku leeyihiin degmada mahaday waxaana jira khasaare gaaray cadowga dhanka kale wilaayada gadow ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xero murtadiinta gaar ahaan kuwa jubbaland ay ku leeyihiin duleedka degmada doolow gaar ahaan dhanka aada waddada degmada beled xaawo dagaalkaas inta uu socday ayay maleeshiyaadka murtadiinta xerada isaga carareen waxaana si buuxda gacankuhaynteeda ula wareegay ciidamada mujaahidiinta dhimashada waa hal askari oo murtad ah qaniimadu waa qoray aki afartan iyo toddoba ah iyo booshkiisa mujaahidiinta ayaana gebihanba dabqabadsiiyey xerada dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee maliishaadka murtadiinta ee degmada janaale taliska ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay inay ka fikirayaan taageerada ay siiyaan kooxda ridada soomaaliya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abwayman jenaraal dagvin anderson taliyaha ugu sarreeya ciidamada dowladda siliibyadaha ee maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaan africom ayaa waraysi uu bixiyey isaga oo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kaga hadlay qodobo dhowr ah oo la xiriira xaaladda soomaaliya ugu horeyn taliyaha ciidamada africom wuxuu qiray in la loodin waayey geesyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay yihiin rag adag oo adkaysi u leh halganka jihaadiga ay kaga hortageen duulaanka siliibigaha ee lagu soo qaaday soomaaliya waxa uu rajabeel ka muujiyey duulaanka mactabku dirirka ah ee muddada badan ka socday soomaaliya waxaana uu ka shanqariyey in dowladda maraykanku ay ka niyad jabtay taageeradii dhinacyada badneed ee ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya mar uu ka jawaabayay weydiin u dhigneed marunba oo maraykanka soomaaliya wuu ka baxayaa oo dhabarka ayuu u jeediyey ayuu jenaraal anderson isagoo aad u niya jabsan uu muujiyey tacab khasaarka ka soo gaaray duulaanka soomaaliya waxa uu si cad u sheegay in haatan ay rabaan in kooxda riddada ay isku tashato lana wareegto mas-uuliyaddooda iyo sidoo kale mas-uuliyadda maleeshiyaadka danab oo uu ku dardaarmay inaan loo adeegsan wixii loo aasaasay waxaan ahayn oo ah la dagaalanka waxa uu ugu yaray argagixisada We have seen some limited success in places in Somalia, but we've also seen that Al Shabaab is very resilient and continues.
waxaan aragnay guulo xadidan oo laga gaaray meelo ka mid ah soomaaliya waxaan aragnay in al-shabaab ay tahay koox adkaysi badan oo weli sii jirta sidaas daraaddeed mas-uuliyadda amnigu wuxuu saaran yahay hoggaanka soomaaliya anigu waxaan horay qayb uga ahaa intii aan soomaaliya joogay oo aan gacan ka geystay dhismaha ciidanka danab aada ayaan ugu faanayaa doorkeenii aan ku dhisnay ciidankaas la dagaalanka argagixisada hawshaasna waa mid aan dhammaystirnay waxaanu ciidankaasi diyaar u yahay in loo adeegsado la dagaalanka argagixisada And we have completed that. We have built that force, and it is here and it's ready to be used for counterterrorism.
weydiintii ahayd soomaaliya ma dhabarkaad u jeediseen ayuu jenaraal degvin anderson uu kaga jawaabay So I don't think we're turning our backs on Somalia, but there are people in uh, Washington and other parts of the country who said we've been here for several years.
anigu uma malaynayo inaan dhabarka u jeedinay soomaaliya laakiin waxaa jira dad ku sugan washington iyo meelo kale oo maraykanka ka mid ah oo leh waxaan soomaaliya la shaqaynay muddo badan goorma ayay soomaaliya noqonaysaa mid si buuxda isugu filan oo iyadu wax uga qabato arrimaheeda waxaa kale oo jira dad arrintan ka daalay sababtoo ah sannado badan ayaan argagixisada kula dagaalamaynay meelo kale oo adduunka ka tirsan waxayna doonayaan inay arkaan soomaaliya oo iyadu mas-uuliyadda arrintan qaadata kana gudubta marxaladdan sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo badan oo dunyada ka jira oo maraykanku uu ku lug leeyahay iyo caqabado amni oo ay tahay inaan anaguna fiiro gaar ah u yeelano There's also many other issues around the world that the U.S. is involved in, and security issues that we have to pay attention to as well.
taliyaha ciidamada maraykanka ee africom isagoo dhanka kalena u duurxulaya khilaafka siyaasadeed ee kooxda riddada kala dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ayuu sheegay in haddii ay sii socoto xasilooni darada siyaasadeed ee adkaan doonto in wax la shaqaynaya la sii yeeshaan kooxda villa soomaaliya jabka maraykanka ka gaaray soomaaliya ayaa isagoo marmarsiyo u sameynaya jenaraal anderson uu ku nuxnuxsaday in khayaaraadka africom ee loogu talagalay la dagaalanka argagixisada uu ka wado mujaahidiinta al-shabaab loo leexiyey meelo kale sidaas darteedna aysan macquul ahayn in la bixiyo qarash dambe oo lagu sii wado dagaalka soomaaliya But if those resources are used elsewhere for other things and not for the terrorist fight, then I will have a hard time justifying keeping them here because of so many other demands.
laakiin haddii khayraadka africom loo adeegsado arrimo kale oo aan ahayn dagaalka lagula jiro argagixisada markaas aad bay iigu adkaan doontaa inaan caddeeyo sababta khayraadka africom loogu sii bixinayo soomaaliya maadaama ay jiraan baahyo kale oo badan oo loo qabo waxaan halkan ka shaqaynaynay anigoo ka tirsan taliska ciidamada howlgallada gaarka ah intii u dhexaysay ilaa kii waxaan la shaqaynay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka danab si aan ugu dhaqaaqno hareeraha webiga shabeellada hoose annagoo horumar ka samaynay dagaalka ilaa deegaanka mubaarak waxaan dhowaan dib ugu soo noqonay soomaaliya anigoo ah taliyaha ciidamada africom haddana waxaan mar kale dib u qabsanaynaa isla dhulkii tani waa waxa keenay niyad jabka sidaa daraaddeed dowladda soomaaliya ayay tahay inay keento maamul wanaagsan xasiloonideedana iyadu abuurto We need Somalia to bring the governance. We need Som- Somalia to create the stability.
cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah hoggaanka siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in daalka iniyojabkan uusan ku koobnayn oo keliya maraykanka balse sidoo kale ay qaatiyaan taagan yihiin dalalka kufaarta caalamka ee iyaguna lacagaha badan ku bixinayay duulaanka saliibiga ee ka socda dalka soomaaliya not only maraykanka keliya ma aha dowladaha dhanaa saasoo qadiyaan taagan oo howlgalkaa iska socda oon dhammaadka lahayn oo wuxuu xaqiijinayana aan la garanaynin in natiijo laga gaaro european unionko mishaarka ciidanka bixiya qadiyaan taagan dowladda ingiriiska oo tababarada iyo logistiga waxgaarisada qadiyaan taagan oo bajetka hadda xataa mishaaraadka dhowr milyan labaatan milyan waxay ku dhow inay bixismayaan ma ogi ah qadiyaan taagan dadkii kaloo deeqaha bixinaya qadiyaan taagan horumar siyaasadeed ma jiro meeshayaa la joogaa wixii shalay la sameynayaa lagu celinaya waxaan ka xumahay diblomaasiyiinta hadda soomaaliya joogta mid kamid ah wuxuu nagu yiri raggeena mucaaradka qaar kamid ah anagoo isagoo la kulmaya maalintii laysoo bedelay haddaan magaca madaxweynihii hore iyo madaxweynaha kala bedelo wax kasta waa sidoodii u dhahay wax isbedel lama arko magayada unbaa isbedele waad maqlaysa maanta ninka africa com ka jooga ee haysta ee, maraykanka waa ku lahaa soomaalidu dee hadday dagaal siyaasadeed iskaga jirto dhexdeeda dee annaga weligeen meesha iskama joogi karno taliyaha ciidamada africom ayaa waraysigan bixiyey kadib kulan uu dabeeqadii isbuucii lasoo dhaafay la yeeshay labada horjooge ee maamulada muqdisho iyo kismaayo isagoo gunaanudkii waraysigan ku caddeeyey in wixii haatan ka dambeeya aysan isku daalin doonin la shaqaynta maamulada fadhiidka ah oo uu ka wado maamulka uu garwadeenka ka yahay xasan sheekh maxamuud oo uu tilmaamay in dhinaca siyaasaddana uu si weyn ugu fashilmay si kastaba ha ahaatee fashilka uu taliyaha africom muujiyey ayaa imaanaya xilli qoobgariir badan uu hareeyey ciidamada afrikaanta ee ku sugan soomaaliya kadib markii dhowaan uu maraykanka shaaca ka qaaday in gebi ahaanba dhammaadka sanadkan uu jarayo taageeradii uu siin jiray ciidamada e u s som maxsaneed abwaiman dowladda itoobiya ayaa guluf militari oo ka dhan ah jabhadda t b l f ka bilowday gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya sida faahfaahinta warkaa inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada militariga itoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda xureynta dadka tigreega ee t b l f ayaa ka qarxay meel aan ka fogeen xuduud beenaadka ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan ilwareedyo xog ogaal ah ayaa sheegaya in dagaalku ka bilowday dhanka magaalooyinka wulqeyti iyo humeyra ee ku yaal xuduud beenaadka u dhexeeya itoobiya iyo suudaan waxay si gaar ah xabaddu uga bilaabatay aagga shiraaro ciidamada lugta kuwa cirka iyo kuwa qalabka culus ku gaashaaman ayuu nidaamka abeey ka howlgeliyey aaggaasi waxayna wararku sheegayaan in dagaalka qarxay ay itoobiya u adeegsanayso diyaaradaha dagaalka sida kuwa daroniska wargeyska burkina oo soo xiganaya bayaan rasmi ah oo ay shalay soo saartay jabhadda t b l f ee fadhigeedu yahay maqale ayaa sheegay in jabhaddu shaacisay dagaalka ballaaran ee ka qarxay gobolka maamulka abi axmed ay ku eedeysay inuu qaaday weerar ka bilowday jihada bari ee xadka canfarta bayaanka t b l f ayaa lagu sheegay in dagaalku bilaabmay aroornimadii hore ee shalay waxayna ujeedka weerarka ku sifeeyeen mid lagu doonayo in lagu caburiyo madax bannaanida maamulka tigree t b l f waxay ku eedeysay dowladda uu hogaamiyo abiy axmed inay jebisay waxay ku sheegtay xeerarka caalamiga ah iskuna dayday inay si xoog ah ku burburiso hay-adaha amniga gobolka ka hor weerarka shalay ka qarxay gobolkaasi weerarka shalay qarxay ayay ku sifeeyeen dagaal ballaaran oo uu nidaamka abiy axmed ugu soo diyaargaroobay kuna doonayo in lagu tirtiro t b l f shacabka tigreega ayay jabhaddu ugu baaqday inay feejignaan amni muujiyaan xogaha howlgalka militarina ay si joogto ah u bixin doonaan saraakiisha amniga maxsanid cabdiqani shil diyaaradeed oo sababay dhimashada ku dhowaad shan iyo toban ruux ayaa ka dhacay daldhaca koonfurta ameerika sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen abusheyba ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku geeriyootay kadib markii diyaarad yar oo dalxiisyaal waday ay ku burburtay koonfurta dalka biru sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta deegaanka shilkan ayaa dhacay abaarihii kowdii duhurnimo ee wakhtiga maxalliga ah ee waddankaasi waxyar kadib markii diyaaraddu ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada bisco oo qiyaastii laba boqol iyo afartan kilomitir koonfur galbeed kaga beegan caasimadda waddankaasi ee lima sarkaal ka tirsan booliiska oo lagu magacaabo georgia andre ayaa sheegay in diyaaradda ay saarnaayeen kow iyo toban rakaab ah iyo laba xubnood oo shaqaalihii diyaaradda ka mid ahaa kuwaasoo dhammaantood ku dhintay shilka waxauu intaasi ku daray in weli aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee keentay burburka diyaaradda maamulka degmada naaska ayaa sheegay in diyaaraddu ay waday dalxiisayaal u socday daawashada khadadka naaska oo ah sawiro waaweyn oo qadiimi ah oo lagu hardhay dhulka saxraha naaska boqolaal sano ka hor sawirada oo isugu jira muuqaalo xaywaano iyo astaamo kale ayaa waxaa si buuxda looga arki karaa oo keliya hawada ama meelaha dhaadheer sawiro ay baahiyeen oo warbaahinta gudaha ayaa muujinayay ciidamada debdemiska booliska iyo kuwa baarista oo ka shaqaynaya goobta ay ku burburtay diyaaradda iyadoo burburkii diyaaradda uu ku fidsanaa deegaanka garoonka diyaaradaha ee bisco ayaa maalin walba waxaa ka duula diyaarado yaryar oo badan kuwaasoo qaada dalxiisayaal islamarkaana intooda badan ajaanib ah si ay u soo daawadaan khadadka naaska gobolkan ayaa horey sidoo kale uga dhacay shilal diyaaradeed waxaana sanadkii labada kun labaiyo labaatankii ku dhintay toddoba qof halka sanadkii labada kun tobankii ay ku dhinteen lix qof oo ay ku jireen dalxiisayaal british iyo shaqaalihii diyaaradda qaybka ah mas-uuliyiinta biro ayaa bilaabay baaritaan rasmi ah oo lagu ogaanayo sababta rasmiga ee keentay shilkan biru waa mid ka mid ah dalalka ugu taariikhda iyo dalxiiska badan koonfurta ameerika waxaana sanad kasta booqda malaayiin dalxiisayaala si ay u arkaan goobihiisa qadiimiga ah iyo quruxdiisa dabiiciga ah maxsaneed abuusheyba munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay macadka qurduba iyo iskuulka al anwaar ayaa ka dhacday degmada jirib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen dhubow waxay ahayd xafladda qalinjibin ah oo loo sameeyey ardayda dhigata machadka qurduba iyo iskuulka dugsiga hoose iyo dhexe al anwaar kuwaas oo ka gudbay marxaladda dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe halka sidoo kalena ardayda kale ee dhigata machadka qurduba ay ka gudbeen islamarkaana ay isu diyaarinayaan inay ku biiraan jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib munaasabada oo lagu qabtay beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib ayaa lagu sogootiyey toddobaatan iyo lix arday oo ka soo qalinjibisay machadka qurduba iyo iskuulka hoose dhexe ee al anwaar iyadoona halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waxgaradka waalidiin maamulka mucalimiinta iyo ardayda iskuulka al anwaar iyo machadka qurduba qaar ka mid a ardaydaha ayaa jeediyey kelimaad ku saabsanaa qalinjibintooda walaa yafuutunaa an nucabira can imtinaanina alcamiiq liaabaa'ina wa ummahaatina wa usrina alkariima الذين كانوا السند والداعم بعد توفيق الله تحملوا معنا مشقة الطريق ورافقونا بالدعاء والتشجيع والصبر حتى وصلنا إلى هذه اللحظة السعيدة أيها الإخوة الأحباب لم نتشارك لبن الأمهات ولكننا تشاركنا لبن المحن والابتلاءات في طريق العلم والتعلم تشاركنا لأواء هذا الطريق في إصرار أقرب إلى الخيال ومهمة من الصعوبة بمكان ويصعب أن تخطر على بال ويرى الصابر أن القبض على الجمر سهل المنال وبعد سنوات من التعلم والاجتهاد تقف الدفعة الثامنة شامخة وهي تحمل شهادات التخرج لا باعتبارها نهاية الطريق وإنما بداية مرحلة جديدة من العطاء والعمل وتحمل المسؤولية فالشهادة التي بين أيدينا ليست غاية في ذاتها بل عهد بأن نكون سفراء للعلم وقدوة في الأخلاق ورسلا للخير والإصلاح نسهم في بناء المجتمع ونخدم أمتنا بإخلاص وإتقان وفي هذه المناسبة المباركة نجدد شكرنا لله تعالى ثم الإدارة معهد قرطبة وأساتذتنا الأفاضل وآبائنا وأمهاتنا maamulayaasha machadka qurdubah iyo iskuulka al anwaar ayaa dhankooda ka hadlay xafladda muhiimadda ay leedahay waxbarashadu in la soo saaro jiil mutacalim ah muctas bidiinihi wa waطnih in la soo saaro waa mu'asasada xilligaa ay aasaasantay waxyaalaha ay higsinaysay himilooyin dhowr ah oo ka mid ah in la hormariyo aqoon miise leh aqoontaasoo kulunsanayso aqoontii asalka ahayd oo sharciga ahayd iyo mid mucaasir ah labo in lagu tallaalo quluubta ardayda akhlaaq wanaagsan iyo qiyam islaami ah fii nufuusi tullaab waxaan leeyahay insha allahu tacaala ardaydan kula dardaarmayaa inay cilmigooda ay cibaado u beddelaan inay qudwo ummadda u noqdaan cilmigoodii waxbarashadoodii inay sii wadaan oo ay ku biiraan marxaladaha ka sarreeya macadda qurduba ee jaamacadda bulshadoodana ay u adeegaan dadkii waalidiinta ahaa ee awlaaddaa soo tarbiyeynayey iyagana waanu mahadnaqaynaa oo garabka u ahaa dhammaan waalidiinta ilmaha gacanta ku hayana iyagana waa mahadnaqaynaa ilaahay idin barakeeyo waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay sii joogtayaan masiiradooda waxbarasho xafladdan weyne aadka u qiimo badan oo loo qabanayo ardada ka soo qalinjebisay machadka al anwaar iyo machadka qurduba ardaasoo aad u fara badan oo isugu jirta arday ka qalinjebisay qaybta al anwaar oo dugsiga hoose ee ibtidaa'iga iyo alanwaar oo icdaadi ah kuwo ka qalinjabiyey iyo qayb qurdubo ka qalinjabisay dhammaan ardadan mustawihii loogu talagalay inay ku qaataan macaahidda way soo wada qaateen ardadan ka qalinjabisay waxay u gudbayaan darsada alhijra athanawiya taasoo dee dugsi sare oo loogu talagalay mustawaha dugsiga sare inay ku qaataan kuwa ka qalinjabiyey macadka qurduba lidaraasaat alislaami walculuum lidaariyana waxay u gudbayaan jaamacadda alqima sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macalimiintii iyo maamulkii oo iyagu juhdi fara badan ku bixiyey ardadan inay soo saaraan dhammaan martidii ka soo qayb gashana waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala juhuuddan iyo dadaalkan socda allaha inoo barakeeyo ilaahina subxaana wa tacaala ardadan iyo jiilkan cusub ee inoo soo baxaya ha inooga dhigo kuwa diinkooda iyo dalkoodaba anfaca ilaah inooga dhigo wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxsaneed dhubow maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka degmada ceelbuur ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed قرآن كريم بسم رحمن رحيم iyada oo lasii xoojinayo dadaalada lagu weynaynayo kitaabka alle iyo kobcinta barashada qur'aanka kariimka ah ayaa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud lagu qabtay xamlada cawi ah oo loogu magac daray xamlatu tacaawun litacdiimi alqur'aani wa ahliha halka halkudhig looga dhigay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah xamladan uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa loogu kurgelayay madaarista qur'aanka kariimka ee magaalada iyadoo ujeeddadeedu ahayd kor u qaadidda maqaamka qur'aanka dhiirigelinta barashadiisa iyo la socodka heerarka waxbarasho ee xarumaha lagu barto qur'aanka xamladan oo sannadkan ahayd tii labaad ee laga hirgeliyey wilaayada galguduud ayaa ka bilaabatay magaalada ceelbuura halkaasoo maktabka dacwada uu booqashooyin iyo kormeer ku tegay ilaa siddeed madraso oo qur'aan intii ay booqashooyinka socdeen waxaa si dhow loogu kurgalay habka waxbarashada u socoto tayada duruusta la bixinayo xaaladaha macallimiinta iyo ardayda iyo baahiyaha ka jira madaarista si loo sii horumariyo adeega waxbarashada qur'aanka kariimka ah munaasabad lagu soo xirayay kormeerka xamladan ee ka qabsoomay magaalada ceelbuur ayaa lagu qabtay howlka arqam ibnu arqam waxaana ka soo qayb galay culimo maamulka maktabka dacwada macallimiin waalidiin nuqabo iyo martisharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cabduuli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga isagoo ka hadlay fadliga qur'aanka kariimka ah muhiimadda ay leedahay barashadiisa allah mahadsan muslimiin naga dhigay jamacan nagu kulmiyey ayadoo loo kulmay ee xamlatu alcinaayati litacdiimi alqur'aani wa ahlih oo dowrkii hore laga bilaabay muxaafadada ceelbuur haddana ay tahay dowrkii labaad si qur'aanka ilaahay loo weyneeyo iyo dadka qur'aanka ehelka u ah shicaar waxaa looga dhigay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee bukhaariga uu werinaya khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama inuu dadka qur-aanka usii gudbiyo khayriyadaas ayuu helay oo fadliga iyo dheeraadka laga helaya qur'aanka dadkuna inay qur'aanka ku dhigaan waa ilaahay baa nebiga faray fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim intaas kadib waxaa warbixin faahfaahsan goobta ka jeediyey maktabka dacwada wilaayada galgaduud kaas oo sharaxay ujeeddada xamlada waxyaabihii lagu soo arkay madaarista la booqday iyo dadaalada lagu horumarinayo waxbarashada qur'aanka ee deegaanka alxamdulilah walaalayaal sanadkii hore kun afar boqol afartan iyo toddobadii ololahan barnaamijka ku saabsan qur-aanka kariimka in la weyneeyo ehelkiisa ayaan bilownay sanadkan marka ceelbuuran ka bilownay saddex maalmoodan shaqadaas haynay dugsiyada qur-aanka magaaladan ku yaala waa sideed madaraso ardada haddii imtixaanka aan ka soo qaadnay guud ahaan waxay gaarayaan saddex boqol siddeetan iyo sagaal arday intaasaan la soo kulannay mucallimiinta guud ahaan haddaad megmadan wax ka dhigto laba iyo toban macallin waaye madarasaha shan macallin joogto iyo toddoba madaraso oo hal hal macallin ah kan ugu yaroo hadda la keenay farbarka iyo kan ugu sarreey kulli waan soo diiwaangelinay canug walba meesha hadda maraay waan soo qornay magaciisoo saddexan inuu hadda alifka ku jiro bishan hadda intaasay tahay kii hadda qur-aanka mar dhammeeyey ama laba mar dhammeeyey ama saddex mar naqtiimayna waa qoranya intuu qur-aanka inta jarow dhammeeyey isagana meelaan ku qorannay kii hadda meel dhex maraayna suuradda uu maraayo intaas dhan kombyuutar ay noogu jiraan sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda kuwaasoo soo dhoweeyey dadaalada maktabka dacwada waxaan leeyahay horta ilaahay khayr ha ku abaalmariyo dadka khayrka noo qabanqaabiyey way dadaaleen wayna baraarujiyeen waxaana sax ah wixii khayr ah in laysugu kaalmeeyo allahna wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albiri waataqwa ilaahay marka subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu arrinkaas noo hirgeliyo oo wixii dhiman oo dhaliila naga tirtiro oo wixii horumara noo siyaadiyo maanta waxaa noo yimiday maktabu dacwa oo kormeer ku sameynaya dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto maktabka maaragta dacwada ee kormeerka sameeyana waxaana jazaakum allahu khayr wax loo baahan yahay waay wax walba aan dabagal lahaynu in maaragta la dhammaystir ma laha maadaama hadda qoftan la daba joogin lala xisaabtamaynin qofba masiiha markaas ay yeeli karta iska yeeli marka insha allah tacala iyakuna maaragtay dabagalkaas iyo ka warqabkaasna ku mahadsan yihiin jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah gabagabadii munaasabadda waxaa hadallo ka jeediyey qaar ka mid ah nuqobada wilaayada ee goobjoogga ahaa munaasabadda ilaahay aa mahadsan subxaana wa tacaalaa suu kaana keena majliskan khayrigaah maanta ilaahay wuxuuna soo waafajiyey inaan isugu nimaado xamlatulcinaayati litacdiimi alqur'aani wa ahlih shacaarkeeduna yahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaan ognahay ummaddan labaatan sanno ka hor siday aheedaan ognahay gabdhahan xijaaban quraa'daah ilaahay wuxuu sabab uga dhigay xarakatushabaab almujaahidiina ilaahay uga dhigay waana ku mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ilaahi subxaana wa tacaala mahadsan aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa in waxbarashada diinka ilaahay lagu dadaalo waa ku mahadsantaha culummadu in badanaa warkaas ku soo dhoweynaynaa annagu haddeen nahay waalideenta haddeen nahay ninka la dhihi jira noqobada ka waalid ahaan waxaan ku darayaa diinka ilaahay markii hore wax la dhigi jiray waxaa lagu dhigi jiray loox hadda xilligan buugaag baa ilmaa la siiyaa waxaan leenaha looxa loo bedelo sabuurada ha loo bedelo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladana xamlatu tacaawun litacdiimi alqur'aani wa ahlihi ayaa noqonaysa mid sii xoojinaysa xiriirka u dhexeeya maktabka dacwada iyo madaarista qur'aanka iyadoo qayb ka ah dadaallada lagu tayeynayo waxbarashada qur'aanka kariimka ah ee wilaayada galgaduuda waxaana xusid mudan in wejigii koowaad ee xamladan sannadkii hore ee kun afar boqol afartan toddoba laga daafuray degmada galhareeri iyadoo laga hirgeliyey degmooyinka iyo deegaanada kala duwan ee wilaayada galgaduuda halka sannadkan laga ambaqaaday magaalada ceelbuur si loo sii xoojiyo howlaha lagu weynaynayo qur'aanka kariimka ah iyo heelkiisa
maxsanid marwan ugu dambayntii xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay ku dhowaada afartan arday oo ka qalinjebay si akhriska iyo qoraalka ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baydhabo sida faahfaahinta warka oo mar kale inoogu hayo walaalkeen bashiir dhowaan waxaa deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay lagu qabtay xaflad siyaar sare loo soo agaasimay laguna soo bandhigayay ku dhowaad afartan arday oo ka qalinjebinaysay dufcadii koowaad carruur muddo siddeed bilood baranaysay akhriska iyo qoraalka kuwani waa qaar ka mid ah carruurta la barayay akhriska iyo qoraalka oo bandhig aad u soo jiitay ka soo qaybgalayaasha soo gudbiyey intii ay socotay xafladii qalinjebinta ee uu qabtay maktabka dacwada magaalada baydhabo
خمسة شوائع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا sheekhana sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa tallaabo dhiirigelina ku tilmaamay dadaalka maktabka dacwada wilaayadan iyo sida uu xil isaga saaray waxbaridda jiilka soo koraya geeka may roognay xafladii ikhtisaamkii alqalam deegaanka kudhiyahay bootis kudhiyahay kun afar boqol afartan iyo siyeed diinkanina baran waajib barashadani walkiin taraas ilaahay walmala tarkor wallaahu qaniyun ilaahay waa qanuway onog hadda qur-aanka kaysan argaasan waa alqalam farbaraka jari qur-aankii aayadda saak yahay suuradii ka horreysay rasuulka sallallahu alayhi wasallam haka degtiya kuma tahayti waa mucjize onog hadda farbale rogo oo si tajiid weelaw wala hoo arag jarrima wa ilaahay nimanaysa runtii ilaahayna shukrin mudanu awlaadan oo kale mid walaalkee maylin bee maasha allah nidharu maanta ilaahay islaamka kama hadiyaan hadda allab kadib waxgaradka iyo waalidiinta deegaanka bootis ee hoostaga magaalada baydhabo ayaa si isku mid a u bogaadiyey juhdiga macallimiinta alqalam ay geliyeen ubadkooda muddadii ay baranayeen akhriska iyo qoraalka una markii un ana reer bootis geedka lanqanto waaba ku elayinkiinka darnay lanqantarow oo wali iska toosidi ku dhumaayaan xaqiiqatan mu'asasat alqalam dhiigaa naftay inko waana shalay iyo dhatanba wayba ahaa wal ammaan dhiyaan lahay haayaan ilaahay subxaana watacaala taas ilaahay aan kama hadiyaan tan kale mu'asasat alqalam iyo dugsooyinka jarooba sidii oo waalidiintii dugsigun hadda geedka natiijada roog ka deersiyeen ilaahay aa og deegaankun walaaxa maray waalidiintan yaa kama hadsan ilaahay subxaana wa tacaala waalidin weelasha ilaahay maku dayaco marka alxamdulilaahi unna haddii reer booti saameena waalidiinta awlaadungeena may baa unaytoy diyaarangana ani onaytoy alxamdulilaahi dugsiyin kamaayo haddana dugsi kale hor kuus kana alxamdulillah had arimiyowna hadin meelo kale liimadel haddana haanoo kale ilaa alxamdulilaahi onayto unraana jar ilaahigana dersi onayto waqtigaan intii onayto had haku deerin hamim ana untasiya ilaahay kama hadyaan ilaahgii alxamdulilahi haddana nii noolay alxamdulilaahi ee taxta xukuumat alwalaaya ilaahgii nii noolay ilaan dada hadige qur-aanku owlaadu owlaadiyo sadala fadohay laakiin inay suurta galaan inay waaldadaan ugu dambeynna waxaa lagu dhawaaqay natiijada imtixaankii laga qaaday carruurta ka aflaxday alqalam iyadoo isla goobta lagu guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino ugu talagalay maktabka dacwada allahu akbar allahu akbar maasha allah baarakum allahu fiikum wajazaakum allahu khayran natiijadii imtixaankii ardadii mu'asasatu lqalam fii qaryati bootis laku qaaday ma-ed ciyaalka imtixaanka laku qaaday soddon iyo may haynaa todoba arday soddon iyo todobada soddon ilaa maku madda eh shahaadiyo hela doonaa se shalay labaatan iyo shan ardadan kumadda eh sagaalan iyo korkuwa ilaa boqol iyo galeen ممتاز صدح أرضي كمدة أنا جيد جدا يا نقدين أفر أرضي كمدة أنا ما نقدين أنا جيد جيد نما وها تضواتا إلى سيتم ولا يلا رأ أرضي مركن قاب كسان يبسمن أرضي داس أو شهادة قالوا دونت نتيجة دي ما نرى نتيجة أنا هتم بكشر شيء akhriska iyo qoraalku waa furaha aqoonta iyo horumarka nolosha qof walba waa inuu ku dadaalaa barashada iyo kobcinta labadan xirfadood si uu u gaaro mustaqbal wanaagsan bulsho wax akhridaa oo wax qortaa waxay noqotaa bulsho horumarsan oo iftiimisa mustaqbalka jiilasha dambe aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa abwaayman warbixintiisana waxay guni gabagabay waahid warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alcandalus kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysana badgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu